wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa sheegtay in ayax fara badan uu dhibaato xoog leh ku hayo gobollada beeraleyda ah ee hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland kulan ay wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya wasaaradaha maamul goboleedyada iyo hay-adda cuntada iyo beeraha ee faw ay shalay ku yeesheen magaalada muqdisho ayay maanta ka soo saareen warmurtiyeed ku dhawaaqaya xaalad deg deg ah oo la xiriirta ayaxan dhibaatada ku haya saddexdan maamul goboleed haddaba si aan wax badan uga ogaano ayuu waryaheena maxamed bashiir cabdiraxmaan la xiriiray wasiirka beeraha ee soomaaliya siciid xuseen ciid wuxuuna wasiirka ugu horreyn ka hadlayaa sababaha keenay xaaladda deg deg ah ee ay dowladda ku dhawaaqday xaaladda waxaa keenay ayaxa markii hore wuxuu u badnaa oo soomaaliya gobolada waqooyi somalilan iyo puntland iyo galmudug wasaaradda iyo hay-adda fawna waxaan ka wada shaqeynayna inaan xooga saarna in in maaragtay in xooga la saaro inuusan gobolladaas soo dhaafin halkaa lagu xakameeyo annagoo dareysaneyn in gobollada koonfurta webiyada iyo dhulkan beeraha hadduu soo galo ay runtii adkaan doonto oo arrintaas in la kontaroolo iyo in maaragtay wax laga qabto saas daraaddeed ayaan aada ugu dadaal lakiin nasiib darro uu ka soo gudbay ayax oo aada u fara badnaa oo xadmigiisu runtii uu siyaada ahaa ayaa kaliftay inuu soo dhaafo oo gobollada koonfurta soo galo marka sidaa daraaddeed ayaa shirkan deg dega oo wasaaradaha beeraha ee maamulada ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland aan halkaas ku shirnay iyo dhammaan saaxiibada adduunka nagala shaqeeya arrimahaas waxaana ay noqotay in dee xaalad deg dega ay ka jirto halkaas oo dhibaato aada weyn sidaasay marka ku timid arrinta shirka iyo xaalada degdega labadaba marka wasiir gobollada ugu daran haatan ayaxu u faraha ba-an ku hayo waa kuwe hadda waxaa dee gobollada hore uu kasoo degi jirayna saan kuu sheegay wuu joogaa laakiin shirkan shalay wuxuu quseeyey saddexda maamo goboleedaan kuu sheegay hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland
ilaa hadda ma la ogyahay khasaaraha uu u geystay deegaanada uu ku habsaday ayaxu
maya dee weli dhibkii waa socdaa ma dhammaan mawta hadba degaan cusub buu tegayaa hadba meel cusub buu u guurayaa qaar buu ku dhalayaa o gaxantii weli ku aasan tahay soo baxays marka weli dhibaatada way socotaa laakiin waxaan qiyaasaynaa dhul aad fara badan inuu dhibaato u geystay beero badan cunay dad badanna noloshoodii iyo qutudaruurigoodu khatar geliyey runtii beereley ah
wasiir ayaxu muddo badan oo sanad ka badan ayuu faraha fara ba-an ku hayaa soomaaliya marka maxaad ilaa iyo iminka tallaabo ah oo aada qaadeen oo aad kaga hortegaysaan ama aad ku leynaysaan ayaxa horta ayaxa waa ayax horta caalami oo gobolka dhan hadda ku habsaday ilaa iyo bakistan india ayaxana sida lama dabar tiri karo oo wax la dabar tiro ma aha laakiin waa la yareeyaa damagkiisaa la yareeyaa iyo in control lagu sameeya maahane hadde wixii wax la dabar tiri karo horta ma ahano waddan dabar tirayo hadda ayax ka guulaysayn ma jiro ilaa bakistan baa operationadu ka socdaan ilaa iyo dalalka dariska oo dhan annaga hadda ayaxaan koonfurta soo galay badankiisu wuxuu kasoo gudbay etoobiya ka yimid marka waa la kontaroolay oo meelaha qaarkood in dhibaatadiisa la yareeyo waa lagu guulaystay laakiin waa wax ka weyn gobol wad hal wadan iyo hal dal iyo wax ka weyn waayo oo in mandiqado dhan in laska kaashado maahan wax hal dowlad ay ku filan tahay ma aha soomaaliyana uma diyaarsanayn toddobaatan sano a intaan leeg ma imaan tabarta iyo agabka iyo farsamada wasaaraduhu waska yaraayeen hadda ayaan dib u dhisnay santaradii xarumihii lala dagaalami jiray diyaaradahan keenay shan diyaaradood baa hadda ka howlgala soomaaliya oo ayaxa buufiya oo saaminta ku sameeya iyo buufintii intaba waxaa la keenay ilaa iyo shan iyo labaatan baabuur oo ay ku rakibayeen matooradii lagu buufin jiray waxaan keenay ilaa iyo maaragtay shan boqol oo haamaha dhabarka la saarto oo lagu buufiyo oo dadku isticmaalaan marka hadda uma tababaro badan baa la bixiyey cabacit awoodda la dagaalanka ayaxa dalka hadda ayaan dib usoo dhisaynaa insha allahu laakiin waa waa wax sababtaan u dalbanin oo kaalmo caalamiya waxa weeye inuu ka badan yahay tabarta dalka iyo hay-adaha dawliga ka shaqeeya arrimahaas
ugu dambeyntii hay-adahan caalamiga ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay ilaa iyo iminka maxay idinka gacan siiyeen maxayse haatan ballan qaadeen inay ka qabtaan ayaxan ku habsaday goboladan cusub aad sheegtay
adduunka oo dhan iyo horta wadamadan gobolka iyaga aan ku nool bariga africa hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka faw ayaa waxay tahay hay-adda dee adduunka hogaamisa la dagaalanka ayaxa aad bay nogala shaqeeyeen oo xagga tababarada iyo kaalmaanta caawinta iyo xagga suurtagelinta in dib loo dhiso hay-adihii la dagaalami lahaa ayaxa wada shaqeyn fiican waan ka leenahay waana waana iyaga hadda farsamo ahaan si aad nooga kaalmeeya shalayna wayna la joogeen waana la wadaagna cid walba bangiga adduunka iyo bangiga afrikaanka iyo hay-adda kaalmada maraykanka iyo kulli hay-adda kaalmada ingiriiska dhammaantood way qayb galeen dalalka e u da laftigooda jarmalka iyo sweden wadamo badan ayaa runtii ku gacan siiyey u n k iyo annagaba in arrimahaas ayaxba laga qabto wayna socotaa hawshaasi kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan